الحمdu للh ثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم على رsuuل الlh صلى الlه عليه وsلم اllهma أkرجna min ظلmات الوهم وأkرمna بنور الفهم وافتح عlyna بمعرفة العلم xsن أkhlاaqna بالحلم وسhل lna أbواب fضلk وانshر عlyna min khزائن رحمتk ya أرحم الراحمين waa dersiga afraad min kitaab almuqadamat alxadramiya almuqadimat alxadramiya faslun haadaa fasilun fasalkaani wuxuu ka hadlayaa biyaha najaasada ah iyo wixii la mid a ayuu ka hadlayaa yanjusu wuu najaasoobaa yanjusu waa najaasoobaa almaa-u biyaha alqaliilu ee yar biyaha yar waa najaasoobaan iyo wagayruhu biyaha wixii kayrkiisa biyaha yar kayrkood oo min almaa'icaati waxyaalaha dareerahaaya waxyaalaha maa'icaadka ayee qoyan ee dareeraha waxaa hore waa biyo yar almaa alqaliil laakiin waa biyaha yar waa biyaha laba qulla ka yar biyo yar baa la yidhaahda iyo wakayruhu maagaa kayrkiis oo min almaa'icaati waxyaalaha maa'icaadka ah marka kuwaan maa'icaadka intay doonaan ha gaareen hadday doonaan intaasoo qullatayn ha noqdeen barkada buuxa iyo intaasoo fuusta iyo intaa tobanaan qullatayn hadday doona ha gaareen lama kala jeclo isaga yaraan iyo badnaan ma kala leh waxaa maayacaadka ah waxaa lagu yaqaanaa waa shayga markii wax laga qaado ama wax laga daro ama wax laga dhuro meeshii soo buuxinaya waa wax dareeraa moogta intii aa ka qaaday meeshii meel iska daloosha noqon mayse waa soo buuxinaya haddaa caana saa wax uga qaada ama biyo isku soo ordayaan waxaa kaloo jaamidaadkana wax sheega haddaa meesha saa uga qaado dhinacyadiisa kala taagan halkan wax adag oo sida xayroo kale haddaa qaar ka qaado sidii baa meesha u dalooshaa maayacaadkuna waa waxaan isku soo ordayo meeshii soo buuxinaya wixii maayacaada ma caanaa ma subag baa ma malab baa ma ma garanaysaa wixii maayacaad waxyaalaha dareerahaaya sharaabyada kale ah wixii aan biyo ahayn intuu doono ha tiradiisu hala ekaato wuxuu ku najaasoobayaa bimulaaqaati najaasati najaasada la kulankeeda hadduu doono yuusan doorsoomin caanuhu ma doorsoomin ma la dhahayo biyahan yar ma doorsoomin lama dhahayo midab iyo dhadhan iyo ur midna laga fiirin maayo wain lam yataqayar yuusanba doorsoomin xadiidkii baa laga fahmay nebiga calayhi salatu wasalaam biyuhu idaa balaqa almaau qulatayni biyuhu mar hadday laba qulla gaaraan lam yaxmil khabathaa xumaan ma xambaaraan maxaa laga fahmay laba qulla haddaysan gaarin inay xambaarayaan xumaantii ayib wa yustathnaa waxaa lasoo reebtay lasoo istinooday wayustathnaa waxaa lasoo istihnooday masaa'ilu masaail masaa'ilu masaa'il baa la soo reeba waxaan najaasoobayey ee najaasada la kulankeeda ku najaasoobayey masaa'il baa laga soo reebay oo maxay tahay masaa-ishaas biyaha yar najaasoobi mayaan wixii badnaayoo maayacaadka ahaa ee dareeraha kale ahaana ma najaasoobayaan hadday najaaso la kulmaan waa dhowr masaloo lasoo reebay oo muhiima maa laa yudrikuhu darfu khabarkii iska soo qadaro minhaa waxaa ka mida iska dhex minhaa waxaa ka mida masaaishaas minhaa masaaishaas ka mid ahaata ma shay laa yudrikuhu usan haleelaynin addarfu aragga dhexdhexaadka ah qofka indhihiisu aragtidoodu dhexdhexaadka tahay wuxuusan arki karin oo najaaso ah biyahan yar hadday taabtaan ama wixii maayacaadkaayo caanihii wixii la mida ay taabtaan waxba gaarsiin maya ma najaasoobin ma saameynayo waaye mar haddaysan najaaso muqalladaa xaggeed haddaysan ka imaan wixiina waa wax yar mana doorin isaguna kuma tuurin ayib marka maala najaasadaas daqsigu hadda waxyaalahaas inta najaaso fuulfuulo cagaha ku wato waa ujeedi inuu adiga ku- dharkaadi fuulay ama biyahan yaa lagaha la galay ama ku dhacay ama caanahan wixii la mida waxa weeyaan bah ka mid a waa laga soo reebo waa najaaso lama dhahayo wa meytatun wa minhaa waxaa kaloo ka mida masalo kale meytatun baa ka mida meyto waa wax dhintay taasoo laa dama wax dhiiga lahaa iyadowsan u ahaanin dhiiggaasoo saa'ilun dareera shayga markii uu dhinto shayga markii xubin laga gooyo aan dhiig dareera ka imaanayn baktigiisu yaa isagana waa la soo reebay waa cafis bahallada waxaa jira bahallo yaryaroo xubin haddii la gooyo aan dhiig ka imaanayn bahalkaasaa wuxuu ku dhacay biyihii yaraa ama caanihii iyo wixii la mida isagana waa masaa-isha lasoo reebay masaa-isha lasoo reebay weeye xubin markii laga gooyo lug ama adin dhiig kama yimaado marka iyad noolayd haddii xubin la gooyo haddii la kala garan waado inuu dhiig ka imaan lahay in kale aan tijaabino xubin aan ka goyna dhihi mayno kaa waxaa lagu darayaa aan dhiigga lahayn ayib ee la dhaawici mayo la cadaabi mayo la dili maayo bahalkan xoonka la yidhaahdo caqrabka dabaqalooca mid kaloo wasaq la yidhaahdo noocan qallajisahaas ka mid a quraanyada shinnida quraadka quraad waa waxaa weeyaan waa shilinta shilintaa la yidhaahdaa qamliga oo injirta ah middan kaloo kutaanta taksiga waxyaalahaas haddii xubin la gooyo markay noolaayeen aan dhiiggu ka imaanayn maxaa kaneecada oo kaneecada dhiiggeedan ha fiirinin dhiiggan qof bay ka soo nuugta ama xoolihii ka soo nuugtay ee iyada markay halkaas ka gaajaysanta haddii xubin la gooyo maxay leedahay dhiiga ma leh kuwaasaa ka mid a iska saamax waaye daqsigu waxaa nebigu amray calay slat slam shayga uu ku dhacay in la sii tiimbiyo leanna garabka xanuunka uu ku wato uu la gelayaa cunada iyo sharaabka markaasaa la yihi isagoo dhan hala mukhuuriya meesha mar haddii la yidhi hala mukhuuriya waxaa laga faaidaya inuu ku dhiman karo hadduu doono shahan kululba ku dhaca koos markii loo gasho waa ku dhiman karaa hadduu najaaseynayo lama dheheen ha la sii dhex gasho ina cafistaa la garta so waxba najaaseynay wax kastoo aan dhigiisu dareereyn waa lami meytadaas waa la cafi ilaa in kayarad inay doorisa mooyaane haddii shaygaani daksig inta tirada ka batay wax badan meesha ku daatay inuu wixii dooriyo taa maya ow durixad in lagu tuuray mooyaane iyadoo baktiyaa lagu tuura kas baa loogu tuura taa mooyaane haddii iyadoo nool lagu tuura xataa maaha iyadoo baktiyaa lagu tuura ama tiradii inta kaga badatay bay doorisay taas waa laga soo reebaya iyadoo nool haddii lagu tuuro hadday doonto ha ku dhimatay waxba najaaseyn mayso wafamuhiratin bisad afkeeduna waa ka mid wa minhaa waxaa kaloo ka mid masaa-isha lasoo reebay famu hiratin bisada afkeeda taasoo tanajasa famkaasoo tanajasa najaasoobay uma qaabat ay maqnaatay bisadii hiradii xabaar bay meelaha soo warwareegtay waxtumila waxaana suurtagala wuluuquhaa aflagelideeda fii maa in biyo inay afka la soo gashay maagaasoo kaiirin badan hadeer bisada waxaa la arkayay iyadoo afkeedu najaaso yahay meeshaanayba ka muuqato jiir bay cunaysa iyo wixii la mid a deedna way tagtay cabaar bay maqnaatay hadhow bay timid waxaa dhici kadha intay maqnayd inay biyo meelahaa soconaya ama biyo meel fadhiya afka la soo gasho afkeeda daahir noqday hadda bisadan afkeedu waxaan leenahay najaaso maaha markii dhowto waa la arkay inay wax cunaysa najaaso ah hadda waa najaaso la dhihi maayo wixii afka hadda kaala gasho ayadii markii dhowto najaaso afka kula jidho waa najaaso la dhihi maayo hadday suurtagal tahay intay maqnayd inay meelaha inta u laabatay biyo kale afka la soo gashay walow walow walow calaa bucdin baa la yihahda walow calaa bucdin waa maxay macnaha arrin bucdiyo fog ba ha ahaato laakiin waa in dee meelaha suurtagaltahay biyihii in laga helayo haddii la hubaba ina aaggaba biyo laga helay waa abaar iyo qarfay caarsilayt meel cilciirsilaayo aan waxba laga helay waa la ogeynaysan meesha biyo ka soo helin haddii meelaha biyo farfadhiyaan jeexyada ama xaafadaha ama waxaas berkadaha la isdhihi kale afkii la soo gasho aduu ma hubti inay la soo gasho in kale laakiin waa suurtagal waxa weeye wax leeyahay waxba laguma hube waa najaaso maaha waay taasina wata ayb waxaa kaloo ka mid ah wakadaalika waxaa la mid a asabeyo ilmaha yar cunuga yar wey ilmaha yar idaa tanajasa markuu najaasoobo uma qaaba uu maqnaado najaasaa lagu ogaa cabaar buu maqnaaday wax tumilad dahaaratuhu baana suurtagala dahaaradiis baa suurtagala in wixii laga soo dhaqay oo soo nadiif noqday bes isaguna waa daahir baa lagu xukumaya fiiri marka ilmaha yaroo awal najaaso afkiisa lagu ogaa matag iyo wax kale waxaa cabaar maqnaado oo dhici karto in laga soo nadifiyey waa daahir baa lagu xukumaya waxaa meeshaa ku jira marka duhrigaas ixtimaalkiisaa qawi ah marka daahirka iyo asalkii baa meesha labadaa qowl baa imaanaya waxaa leeyahay duhrigaas baa la xukumaya waxaa meesha ku jira ilma haddaanba waxbaba lagu ogeyn dee dahaaraa baa la iskaga xambaaraya ilmaha waxbaba laguma oga mar haddaan waxba lagu ogeyn dahaaraa la iskaga xambaaraya dharkiisa iyo isaga iyo meeshuu soo galay iyo waxa weeye laga cayrin mayo la dhihi mayo waa najaasuu qabaa haddaanba waxba lagu ogeyn kii wax lagu ogaana hadday suurtagal tahay inuu soo daahir noqday dahaaradaasa lagu xambaaraya ayb taasna waa waa masaa-isha lasoo reebay wاlqaliilu wa minhaa waxaa ka mid a alqaliilu inta yar oo min dukaani الnajaasati najaasada qiceda najaaso qiced in yaroo ka mid ah baa ku soo gaaray isaguna masaaisha lasoo reebay wey la xukumi maayo najaaso qiic wax shay najaasaha halkaa laga shiday qiiciisi wey waa masaaisha lasoo reebay walyasiiru baa ka mida wa minhaa waxaa ka mid a alyasiiru inta yar oo min ashacri min ashacri najis timaha najaasada ah tima najaaso ah in yaroo ka mid a baa qofkan kusoo biday qofkii shaygan timaha najaasada ka yimaadeen qofkii saarnaa maaha qofkii gaadiidkan saarnaa yaa timahan soo go-ay isaga inta badan waaba loo cafi waaye shaygan timuhu ka soo go-een dameerkan iyo waxaan kan isagu saaran waa cafis timo badan xataa laakiin kii aan saarnayn baa xoogaa time yaraa soo gaaray iyana waa masaa-isha lasoo reebay walyasiiru wa minhaa waxaa kamadoo ka mida alyasiiru inta yar oo min gubaari sirjiini sirjiinka boorkiisa iyo haskiisa ah sirjiin mataqaan waa dhiriqda waay iyo wixii la mid a sirjiin waxaa jira meelaha qaar guryaha carishyada iyo belbalooyinka iyo waababka iyo dhiriqda iyo lo-da digadeeda iyo waxaasaabaa sida dhoobada maaragtay ramaaliga iyo geedaha iyo waxaas loogu looga dhigaa sida dhoobadoo kale loogu dhisaa ama digadeedii baaba la shitaa sida xaabadii marka haskaas soo duulay shaygaan dhiriraada najaasada lahuba ah iyadana waa lasoo reeba ayib iyo hadduu xataa waxyaalo kale ku bidbido walaa yunajisu ma najaaseeyo gubaaru sirjiini sirjiinkaas waa dhiriqdaas boorkiisa iyo haskiisu acdaahu qofkan xubnihiisa qofkan xubnihiisa iyo dharkiisa ma najaaseynayo alradbati eqoyan dee waxaa ku soo gaadhay waa haskii iyo boorkii firadii baa kusoo gaadhay firadaa ku soo gaadhay qofkan xubnihiisa ay soo gaadhay iyo dharkiisa qoyano ay soo gaadhay ma najaaseynayo waay daqsigoo kale waxyaalaha cagaha ku wata iyo waxyaalahaas waxyaalaha la iska saamaxay wey halkan hilib baa yaalla dhiig buu leeyahay lafaha halkan yaalla dhiig bay leeyahay neefkii la qalay neefka markii la gowraco dhiiggaan daatay maahe hilibka iyo gudihiisa marka la qalayo iyo waxyaalaha ku harharaya dhiigaga soo ma iyana waa la mid wixiisi isagoo wataa la iska karsanayaa dhiiggiisa wataa digsiga lagu ridaya la karinaya waaye dhiiggii najaasada ahaa waa la saamax ayib ee dhaq oo adiguna laakiin biyo ha ku shushubin adigana maaragtay wax yaroo biyo aan waxba tarayn ha ku shubin biyaha lagu karinaya la rabaa in la gesho ayib wixii yar baa la cafiyey waxa yar iyo waxa badan curfigaa loola noqonaya ey doofaarna waxaan waa inaysa ka imaan waxyaalaha la cafiyey waxaa ka mid a canjirati اlbaciiri geela caliya naqsigiisa raabsigiisa waxaa intuu caloosha naqow cunay soo celiyo oo raabsanayo uuska ah ya waa la yaqaanaa soo ma soomaalida geelley waa taqaanaa waaya waxyaalahaas baa ka mid a waxaa ka mid ah kaas raabsanayay naasahan uu xataa hadda nuugayo oo neefka naasihiisa uu afka la galay waa la iska daayay iyagana ilmo yara afkiis haddeer dhareer maaha waxyaalo kale ay ka yimaadeen markuu haddeer hooyadiis nuuga iyo waxaas naaskeeda xabayana waa iska cafis iska daay waaye waxaa la iska daayey oo kale oo ka mida masaa-isha digada shimbira hadday biyaha kaaga dhacaan hadday doonto shimbirahaadi maaya waa shimbiro baadiya bahalkan jiirka digadiisoo la isku intixaamo tiradii ka badatay oo dadka dhibay hadday wax ka soo gaaraan iyana waa lamid bacri shaatin waqaca fi labani xaalal xalbi neef ariya saaladiis caanaha ku dhacay markii la lisayey maaha intaan la lisin hadduu weelka saaladu ku jidhay ama markii neefkii la lisayo laga baxay kabacdi saaladu ku dhacdo inta la lisayo digada ku dhacday yaa caanaha baa ka mid a masaa-ishaas lasoo reebay faraha laga qaadaya waa la iska tuuraya caanaha la isticmaalaya waxaan xoolaha caana laga lisaya haddii la wada daasho miyuu caana arki lahay faraha laga qaaday dadka reer miyigu waa u baahan yihiin baa u malay masaa-isha waa laga yaabo in iyaguna iska wada daasaan wax kasta waxaa la mid ah maa yabqaa min naxwil karish karish min dhicirka xoolaha caloosha mindhicirada uus baa ku jira wixii laga saari waayo oo ku hara ilaa wixii baa laga saaro oo waa la karsanayaao waa hilibkay ka mid yihi wixii maaro looga waayo oo laga saari waayo laga dhammayn waayo yana waa lami waaye masaa'il noocaasu ka hadlaya kuwo kaloo badanna waa jira faslun haadaa faasilun fasalkan muxuu ka hadlayaa biyaha badan waidaa kaana almaau maagu markuu ahaado qullatayni laba qullo waa biyaha maanta laba boqol oo litir lagu lagu qiyaasay hal fuusto boqol iyo sagaashan litir waa la sheegay laba boqol oo litir laba boqol iyo labaatan litir adugu fuusto biyaha haddee intaa gaaraan falaa yanjusu ma najaasooba bimu- biwuquuci najaasati najaaso ku dhicideed fiihi dhexdiisa fiihi filmaay ilaa in tagayara inuu doorsoomo mooyaane dacmuhu dhadhankiisa ow lownuhu ama midabkiisa ow riixuhu ama urtiisa walow tagayuran doorsoon baa allaha ka dhigo yasiira fudud biyuhu mar hadday badan yihiin najaaso ku dhacday waxba kama qaadayso ilaa saddexdaa midkood in la helo axadu halaaثati kaafin saddexdaa mid ka mid haddii la helo ku filan midab ur dhadhan hadday iskugu tagaana hadde kaba sii daran ayib fain zaala tagayurhu doorsoonkiisa hadduu zuulo binafsihi buu ku zuuli nafsad ahaantiisa ow bimaa-in biyo maxay tahay biyihii waa doorsoomay laakiin doorsoonkii isagaa iskiis u suulay barkadii baa wax ku baktiyeen waa urtay markaasa iskeed baa u- urtiya wixii uga ba-een dabayl iyo wax ku dhacayba ama bimaa-in biyo kale oo loo dumay oo lagu daray dee doona biyo aan daahir ah daahir ba aan ahayn weeye biyo kalea lagu dar iyo wixii la mid ah daahura waa daahiroob biyihii waa fiicnaadeen ow amase bimiskin miski baa lagu daray biyo najaasoobay oo halkan ku jiro tirada ka bato berkada miski wax udgoon wey ama barafuun baa lagu daashay ow kuduurati turaabin ciidda calowgeeda kuduura biyo dee markii ciid lagu walaaqo soo noqon mayaan biyo calow ah bay wixii la suuleen awal biyuhu dhadhanka iyo midabka iyo urtu sibay ahayn waa xumaayeen boor baa inta lagu dariya ciid baa calowgaasaa wixii ka ba-shay falaa biyaha daahir ma noqonaya maxaa yeelay sida muuqata wasfigii waxaa qariyey waxaan urtii waxaa qariyey udgoonka barafuunka iyo miskiga lagu daray midabkii iyo wixii waxaa qariyey ciiddan markaa kuwa daahir noqon maya waljaari biyaha dareerayoo soconayana ka raakidi bay la mid yihiin kuwa fadhiya biyo soconaya iyo biyo fadhiya biyo soconaya dhulka dushiisa si saa u soconayaan sidii daadki ama meel bay ka soo daadegayaan kuwana waa kuwa meel fadhiya waa isku mid oo see iska mid yihiin hadday laba qulatan yihiin ma doorsoomayaan ilaa inay doorsoomaan mooyaane ma najaasoomayaan baa uga jeedaa inay doorsoomaan maaha hadday qulateen ka yar yihiin biyaha soconaya ama meesha fadhiyana najaasada taabatay bay la xumaanayaan waaya mid la cafiye haddaysan ahayn marka biyahan hadda dareeraya biyaha kanaal haya inta kanaalka markaa boodaysa ma aragtay hadday qulatayn dhan yihiin najaasana dul sabaynayso haddaysan doorsoomin waa nadiif hadday qulatayn ka yiri inta halkii marba saas meesha u maraysa hadday qulatayn ka yar yihiin kuwaa meesha maray waa najaaso kuwa ka dambeeyana waa khasaalo oo kale khusaalo oo kale najaasada meesha madhabay sii dhaqayaan kuwan meesha ordaya waxaa la yidhaahdaa daalibatun maa qablahaa haaribatun maa bacdaha biyaha ka horeeyana waa ciirsanayaan kuwaan soconaya biyo ka horeeya daba ordayaan biyo ka dambeeyana waa ka cararayaan waa biyahan meesha maraya hadday biyo badan yihiin oo dee meesha marayana dee waa biyo badan weeye markaas taasna intaasaa la dhig wاlqulataani labada qulo qulatayn baa intaa la sheegaya war maxay yihiin qulataynku labada qulo khamsu miati ridlin shan boqol oo rodol oo bilbaqdaadiyi baqdaad loo nisbeeyey caasimadda ciraaq weeyaan masr haddii la tagana waa afar boqol afartan iyo lix rodol iyo rodol alaaثatu asbaacis waana taqriiban suuro dhoweyn taxdiid maaha intaa inay ku go-an tahay maaha taqriib baa looga jeedaayo haddii rodol iyo laba ka dhimanaadaan dhib ma leh oo waaba kan isaga ku yidhi wuxuu ku yidhi inay taqriib tahay waxaa ku garataa falaa yaduru dhib ma leh falaa yaduru ma dhibayo nuqsaanu ridlayni laba rodol nuqsaantood wayaduru waxaa dhibaya nuqsaanu akara laba rodol wax ka badan hadday ka dhimanaadaan waa dhibaysa shantii boqoloo rodol laba rodol ka badan hadday ka- ka dhimanaadaan laakiin laba rodol iyo wixii ka yar dhib ma leh ilaa wuxuu awalba taqriib iyo taxdiid baa kala jiray taqriib bay ahay biyahani dhulka ay geli karaan masaafada gelgelin yaroo biyo ku jiraan baa imaan ka dhaha talow biyahani meesha ay ku jiri karaan waa meel intee la eg wa- wa qadruhumaa qadarkoodu labadaa qolo bilmasaaxati masaaxada iyo cabirka filmurabaci kan murabaca ee afargeeska ah dhulka murabac baada kor diraacun waa hal dhudhun iyo wa rubucun rubuc dhudhun afar meelood loo dhigay meeshi duulan xagga dherarka wa cardan xagga ballaarka wa cumqan xagga mugga hoos salka duul cardi cumqi marka hal dhudhun afar rubuc weeye rubuc kale ku soo dar dhub- diraac rubuciis shan rubuc shan rubuc uu duul u yahay shan rubuc oo duula u yahay waxaa ku dhufataa shanta rubuc oo kale oo uu cardiga u yahay shan shan lagu dhuftay shan iyo labaatan shan iyo labaatanka waxaa ku dhufataa shanta uu u yahay cumqiga shan iyo labaatan shan lagu dhuftay waa maxay boqol iyo ya imisee noqoto boqol labaatan iyo shan soo maa boqol labaatan iyo shan wey markii laisku daro waaye mid baa mid ku dhufan wixii ka soo baxay kan kale ku wada dhufo shan shan ku dhuftay lagu dhuftay shan iyo labaatan shan iyo labaatankaas kii kale shantiisa kulligeed ku dhufo boqol labaatan iyo shan wuxuuna waa duulka iyo cardiga iyo cumqiga wa fil marka hadduu dhulku murabac yahay wakaa waa meel yaroo biyo yaro geli karaan wey wa fil mudawari dhulka mudawarka ah kalbiri sida ceelku ceelku soo wax saa usoo goobaabina maaha afkiisu laa waa diraacaani laba dhudhun cumqan xagga gunta wa diraacun dhudhun cardan xagga ballarka isaga waa intaa keliya qawaacidi waxbaa laga saaraa meelahan laakiin hadda maanta dee waa biyaha waxaa loo isticmaalaa maanta dee li- wax cabirkan litirka iyo ma garanaysaa wixii la xiriira ah tanaga lagu qiimeynayo laleeyahay intaasoo litir iyo wixii la mid a wa taxrumu waxaa xaaraana addahaaratu ku dahaaro qaadasho bilmaa'i biyo almusabbali biyo layska jireeyey oo dadka lishurbi cabid keliya loogu talagalay biyaha iyagaa in lagu dahaaro qaadato qof baa meel biyo weel ku shubay cabid loogu talagalay masaajidka uu soo dhigay biyo cabid loogu talagalay ama dariiqyada hadda carabaha iyo waa ka jira wadamada dadkaas sadaqaysanaya dariiqaas iska dhigaya biyo qabow iyo koobtii cabid bay ugu talagaleen maalan keliya laguma dahaaro qaadan karo cabid keliya loogu talagalo bes biyaha haddii cabid loogu talagalay laguma dahaaro qaadanayo haddii dahaaro qaadasho laakiin loogu talagalay waa la cabi karaa biyahan waa musabal marka wax kastoo isticmaal kalaa lama ogola waxaan cabid ahayn laakiin hadduu hadda qofku isagu ka xuduudda jiiro iskaga dahaaro qaato dahaaradiisa waa asaxday laakiin xaaraan buu ku dhaca biyaha qofku isagoo hayso waa iska booraysan karaa lanna biyo cabid keliya loogu talagalay wey in qeyb ka mida la qaatana lama ogola ilaa qofku inuu u dhibaatoonaya mooyaane hadduu aada u aaman yahado biyo kale uusan helayno iska see xoogaa sii cabo nafta wuu qaadan kara markaa dhibaataa timid taa waa la ogolaada faslun ida ishtabaha calayhi qofka markuu iskaga darsamo daahirun shay daahira bimutanajizin shay mutanajisoo najaasoobay shay najaasaa maaha waa shay najaasoobay biyo yaroo halkaa najaasa ku dhacday biyaa daahira iskaga kaa darmaday macnaa laba wiil bay ku jiraan labadii shimlaan baa kala garan weyd iyo labadii kirli ijtihaadda qofku waa dadaalayaa watadahara wuxuu ku dahaaro qaadanayaa bimaa kii danna uu maleeyey dahaaratahu dahaaradiisa kow dahaaradiisa maleeyey buu qaadanaya oo isticmaalaya walow acmaa qof indhoolaba ha ahaado indhoolku laftiisa waa ijtihaadi karaa biyahan inuu wax ka uriyo oo kuwii haddeer wax ku dhaceen warwareeg iyo sharqaan inuu ka dhegeysto kuwii kalena aysan waxba ka maqali qaabbuu u dadaali karaa oo waaya walow kaana acmaa wey waidaa akhbarahu hadduu u waramo qofkii biyahan ku ijtihaadayey waidaa akhbara hadduu u waramo hu qofkan biyaha haysay bitanajusihi biyaha najaasoobidooda iqatun mid lagu kalsoon yaha u warramay wuxuu yidhi kuwii najaasadaha waa kuwa ah wa bayana sababa sababkiina waa cadiyey wuxuu yidhi biyahani waa najaaso waxayna ku najaasoobeen waxaas wixiibuu sheega wa kaana qofka warramayana wuxuu ahaaday faqiihan nin faqiiha qof faqiiha oo cilmi loo yaqaan wax wax ku najaasoobaan oo muwaafiqan kan wax loo sheegayana ku waafaqsan madhabka oo wax wax najaaseeye isku sibay u yaqaanaan waa isku madhab ictimada huwa cuskada war biyahan waa najaasoobeen waxayna ku najaasoobeen kaadi baa ku daadatay labadan qofna waa isku madhab waa nin faqiiha qofkan ama qof faqiiha rag iyo dumar wax doona ha noqdo waa cuskan karaa laakiin hadduu iska qof caamaa yahay ama qof ay kala madhab yihiin dee waxa weeyaan waa ka duwan tahay middaas ayb marka maxaa la rabaa qof iqaa baa la yidhi haddii ilmo yar iyo qof waalan iyo faasiq iyo gaal iyo warka sheegaan lama qabsanayo waaye qof waalan iyo ilaa kuwa waalan maaha kuwa kale inay gaaraan cadadu tawaatur mooyaane haddaba fiiri marka hadduu qofku caami yahay ama mukhaalif ma cuskanayo qof caamaha waxa laga yaaba waxuu ku najaasoomaba inuusan aqoon warbiyahan waa najaaso maxay ku najaasoomeen riba afka la gashay inuu dhaha laga yaabo haddii ri afka la gashay ma najaasa maya waaye ijtihada bimutana ijtihada watadahara bimaa danna dahaaratahu dahaaradiisa wuxuu maleeyey haa buu ku buu buu ku dahaaro qaadanaya muxuu ku maleeyey bicalaamad calaamad kani ma qorayo walow acmaaba allaha ka dhige calaamad buu ku ogaaday oo ku garta waidaa akhbarahu bitanajusihi markuu u waramo maqbuulu riwaayati miyuu idiin qorayaa riwaayadiisa mid la aqbalo maqbuulu riwaaya waa qof mukalafa oo caadila qof dumaraba allaha ka dhigo gaal iyo faasiq iyo maha kuwa hadda sheegayna wa bayana sababa wa kaana uu ahaaday faqiihan oo muwaafiqan madhabka ku waafaqsan ictimadahu waa cuskadaa waa muhiim taasina wata hadduu madhab kale haysana waxa laga yaba iskusi inaysanba najaasada u aqoon ayib faslun wayaxrumu waxaa xaaraam weelashiiba hadda laga hadlaya isticmaalu awaani dahabi dahabka weelashiisa isticmaalkooda iyo walfidati fidada ilaa lidaruuratin daruuro inay timaado weel kale la waado mooyaane dahab iyo fida lama ogolo rag looma ogolo dumar looma ogolo macnaha weelkooda weeye ilaa daruura wax kale in la waada mooyaane wax lagu shubto waitikaaduhaa yeelashadeeduna waa xaaraan in la kaysado weel dahab iyo fida ah walow inaaan saqiiran weel yarba allah ka dhigo ka muxulatin weel indhakuulba iyo wixii lamida wey walow ha ahaado indhakuulka weelka uu ku jiro mukxula xataa taa lama dhigan karo leanna qofkii weel dahab iyo kaysada maaragtay wuxuu hadhow ku keenaysaa inuu hadhow waxa laga yaabaa iska isticmaalo marka khatar weeye isticmaal bay ku jeedaysa ayib saacad dahaba iyo qaado dahaba iyo wa kursi dahaba iyo waxaasoo dhan lama ogola qalin dahaba iyo wamaa dobica waxa lagu waxa lagu kabay waxa lagu karimeeyey bidahabi dahab weel baa meel ka dilooshamay jaanyaro dahabaa la saar kaasna waa xaaraan looma baahna in la saaro walaa yaxrumu xaaraan maaha maakan dobiba lagu karimeeyey bilfidati fido meel yaroo ka dilacsan ama ka xumaada jaanyaro fidaa baa la saara weelka xaaraan maaha ilaa dabbatan karin kabiiratan weyn mooyaane inay tahay oo liziinati qurux loo saaray weliba karin weyn baa la saaray meesha jaan weyn qurux keliyaana loo saaray taa lama ogolo ama qurux iyo xaajo wada socdaa loo saaray lama ogolo waa xaaraan waaye laakiin hadday jaan yar tahay qurux loo saaray ama jaan weyn tahay oo baahi loo saaray ama jaan yar tahay oo xaajo loo saaray waa xalaal waay weynaan iyo yaraan curfiga loola noqonaya walaa yaxilu xalaal maaha almumawahu shayga lagu dharoobay bihimaa dahab iyo fido dahab iyo fidadii maaha dheehoodii baa la marshi dhaldhalaalkoodii baa la marshi xaaraan maaha dabka haddii la saara xataa yeesan waaye haddaan waxba ka imaanay wey haddii laakiin dabka markii la saaro wax ka soo soocaya lama ogolo taasna halkaasaa la dhig dahab iyo fida lagu yihi weelasha kaleoo qaaliga waa laguu ogolyi dheemanada kale ah waa laguu ogolyi ayib fasalkaana waa fasal jecsan faslu yusanu waxaa la suneeyey asiwaaku cadayasho fii kuli xaalin wakti kasta wayata- wayata-akadu waana adkaanaya siwaagaas lilwuduu'i weesada weese iyo booraysa markay tahay in la cadaydo wa salaati salaad marka loo socdo waaye iyo lilwuduui iyo wasalaati maxaa ku xiga wow ma leeyahy welikulli maya iyo welikulli ixraamin ixraam dhammaanti mar kastoo la xarmanayo ama wasalaati salaada agteeda likulli ixraamin mar kastoo la xiranayo sunno iyo faralba in la cadaydo iyo wa iraadati qiraa'ati اlqur'aani qur'aan akhriskiis doonideed marka qur'aan la akhrinayo aad rabti inaad qur'aan akhridi inaad cadayto iyo wel xadiidi xadiidka nebiga calayhi salaa wasalaa iyo wadikri dikriga ilaahay iyo cilmigan sharciga xataa marka la akhrinayo cadaygaa fiican waayo waxaa kaloo sunno yahay wasfiraari asnaani ilkuhu markay cawlcawl yeeshaanu booroborow noqdaan markaasna in la cadaydo iyana waa sun waa sii adagta iyo dukhuulilbeyti beytka marka la gelayo beytku waa kee gurigiis markuu gurigiisa gelayo walaa tiri beytku waa kacbada waay beytka ilaahay kacbada may guriga qofka u gelaya iyo walqiyaami min annowmi hurdada marka laga soo baraarugo iyana waa waa muhiim waa sun wairaadati noomi hurdo marka la doonaya seexanis ina cadayo walikulli xaalin xaal kastana waa la suneeyey oo yatagayaru uu doorsoomo fiihi dhexdiisa alfamu afku xaal kastoo afku isbedelo qofku inuu cadaydaa fiican hadduu dawaafayo hadduu khudbaynayo waaye shay urle hadduu cuno waaye qofku markuu naftu hadduu naftu kasii dhacayso naftu sahla in haddiiba ay soo baxdo cadaygu marka iyana cadag waa fiican yahy wa yukrahu waxaa la kahday lisaa'imi cadayga waa loo kahday qofka sooman oo bacda zawaali maraya gelinka dambe gelinka dambe buu maalintii maraya waa u karaahiyo rag badan baa ku tegay sidaas wa yaxsulu cadaygu waa xasilayaa bikulli khashinin shay kastoo adag ilaa isbachu fartiisa mooyaane shay kastoo qalafsanoo adag uu ku cadayn karaa fartiisa isagaa mooyaane waaye fartiisu isagay ka midta farta la xidhiidha wal araaku geed cadayga awlaa ugu fiican wax lagu cadaydo geed cadayg araag waa kee waa geed cadayg maya waa garaska waa geed cadaygaas baa ugu fiican araag yaa ku xiga haddii la waayo uma annaklu geed timireedka wayustaxabu waxaa la suneeyey an yastaaka inuu ku cadaydo qofku biyaabisin shay caday qalalan oo nudiya lagu qooyey bilmaa biyo cadayga qoyan waxaa ka fiican mid qalalan oo aqoysatid baa ka fiican kaasaa si fiican u cadayaya meesha wayastaaka waan yastaaka qofku inuu cadaydaa fiican cardan ballaar ilkaa haddii kale ciridkaa qofka dhib gaaraysa saa lama rabo ballaar baa loo cadaydaa ilaa fi lisaani carabka mooye carabka isaga dherarkaa loo cadayaa iyo gowsaha iyo wa an yaddahina ayaa iyana sunnaa inuu qofku dhaashado subkado ibba ibban wakti wakti marmar inuu qofku saliidda iska marsado mar kasta joogtada maaha hadba marmar inuu haa baa la sheegayaa marmar waay wayagtaxila waa an yagtaxila inuu indha kuusho witra indha kuulku dumarka keliya ma leh indha kuul oo witran tiro isdheer ah tiro isdheer alaaatan alaaatan waa saddex saddex ishiiba wayuqas wayaqusa inuu manqaseeyaa fiican gaabiyo ashaariba shaaribka ilaa bushinta guduudkeedu soo baxo shaaribada inuu iska jaro wayuqalima dufura cidyahana inuu iska guro wayantifa alibda kilkilada timaheeda inuu iska tifo wayuziilo inuu zuuliyo shacra alcaanati timaha hoose wayusarixa inuu shanleeyo allixyata garka garkii ha u hagaago wax kale firiqsanaysan ka noqon wayakdiba inuu cilaamo ashayba cirada bixumratin guduud ow sufratin boroboro midabkay doonto ha noqoto ama guduud ama boroboro waxun caddaankii timaha bedelaal rabaa koow waan madow ahayn madowg waa xaaraan ilaa gaala nin jihaad kula jira mooyaane ninka gaalada jihaadka kula jira yaysan mooda odayo timuhu caddaadeen oo gaalada kusoo ordine hadduu madoobeed sidiisa iska marsado oo ha ka cararheen ha mooda nin xoog miirane taa waa loo ogolya waay waalmusawajatu gabadha la qabo iyaduna way dharoobtaa yadeyhaa labadeeda gacnood iyo warijilyaha labada lugood bilxinaa'i xini sidaan xarxararkaa maaha labadii gacnood iyo labadii lugoodba xini bay marin ka dhaha oo u fiican waay haddii ninkeedu sidaa jecelyahy ayib biyada lafteedu madow looma ogola gabarh kaloo aan la qabinna waxbaba marsan mayso noocan sharaxaadda ah oo maaragtay iyaduna oo madow iyo waxaas laisku dardarayana lama ogolo timaha inay timo kale ku xiriiriso waa xaaraan ama timo binu aadan ama timo kaleba ilkahan in la qorqoro iyana lama ogolo la kala fogfogeeyo fanaxyo loo yeelyeelo wayukrahu waxaa la kahday alqazacu ya dhinac xir madaxa in qeyb la xiiro qeybna timihii ku yaalaan waa karaahiyo waa nahyi baa ku soo arooray madaxa ama wada xiiro ama timaha wada dayso laakiin waxaan dadku hadda kharibeen oo dhinacyada ka xiirayaan oo qeyb xiirayaan oo xagga xiirayaan oo foolxumada ah iyagoo qurux bay moodayan lakin quruxda horta waa in la barto marka hore quruxu maaha foolxumo weeye lamana ogola natfu shaybi iyana waa karaahiy cirada in la tifo ciradu waa nuur waxba lama tifo wa natfu lixyati garkii inuu qofku tifo islo gar yaan laguga arag iyana lama rabo karaahiye wey waay walmashi waa karaahiya socd fii nacli waaxidan hal kaba in lagu socdo waay waa labadii lugoodba uma cadaalo samayna lugna ka bay qabtaa lugna ma qabto haddii lugu laga hayo aysan kaba gashan karan kabaha gashan karin waa meesheeda waaye ama labadii lugood khufkuna waa la mid mid buu khufu gelaya midna waa cagacadda lama raba sidaas walinticaalu kaba ilasho kaba gashasho iyana waa karaaya qaa'iman xaylo qofku mid taagan qofkoo taagan inuu kabaha gashado waa laga fiican yahay oo waase dee kamahan buudka iyo waxaan waa loo fariisaa haddii kale qofka soo foorarsamayo inuu kufaa dhici kadho waa khatar laakiin kuwaan saandalkaa hore cagta loo sii gelinayo dhimale kabaha marka iyagoo taagan inuusan waxbaga qofku gashan wey hoosguntida iyo marada iyo cimaamadda iyo darafkeeda waa inuusan aada u dheerayn hadduu khuyalo iyo faasheertan uga jeedana waaba xaaraan dhar liito qofku waa inuusan qaadan dharkiisa marku intuu bigaarayso magaca ilaahay waa inuu meel ku dhigto bismi illaahi habeenka markuu iska baxsho waay cimaamad hadduu madax saa ugu dubto dacalka yar labada garab dhexdooda saa uga saara way fiicanta waay gabadhu marada dhulka waa jiidi ka dhaha marada ay qabto waay wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu bisawaab